kulankan oo yooniska koyan qaybo shalduwan ee bulshada iyo maamulka degmada baraawe yahay kulankuma hadnagaay hay-ada warda oo sanadka dhammaaday degmada kufuleyda mashaariic horumarineed oo waltaran leh bulshada walibana mashaariicda iyo degmada kufuleyda hay-ada iyo kumid hayana suuqa caanada kawaanka hoolo goobayo barakacyaalka iyo ku helayaan biyo nadiife iyo hanagowka bilicda magaalada ankoreegna hana kumid ee bulshada iyo golo deegaanka ee degmada iyo welibaasi wadajar e hay-adan kuma hadnagana mashaariicda iyo kufuleyda degmada baraawe
hadda waxay noo qabatay dowladka waa ugu mahadcelineynaa sida muxuu ahaay kabaankii malayga hoolkii xoolaha lagu qalo sida muxuu ahaay meesha caanaha sida kabaanada hilibka sida muxuu ahaay meelo badan ayay had wax ka qabatay qaybna hadda weli uma dhammaanin way wadnaa ku dhex jirtaa dhismooyin marka waxaa leenahay hay-adda waxaa leenahay weligaa baraawe hay-ad saan uga shaqaysa weli ma arkin dhanka kale agaasimaha hay-adda warda ee degmada baraawe cabdiqaan ayaa sharaxaad guudgubi heerarka shalduwan ee yohamarag mashaariicdu saad ogtihiin howlahaan qabannay ama maanina inta ka qabanna way tiro badnaayeen waxaa ka mid ah dayactirka suuqa malaayga dayactirka suuqa caanaha dayactirka suuqa xooloqalka iyo afar meel oo tuubayaal watercos waxlahaan ka dhisnay oo idbska mise kaamiska oo dadka barakacyaasha ay degan yihiin intii waan ku guulaysanay waa dayactirna soma qaba aragteen dadka si ay ugu faaidaysanayaan sharaftaasna waxaa iska leh dadkii oo faangarey programka oo yacni deeqda lacagta ku bixiyey taas oo ay taas oo ah united nation development program u n d b programka waxaana implement jiray oo inta keenay oo yacnii gacanta ugu jiray oo ka shaqeeyeen hay-adda wadajir rural development organization live wardo waa hay-adda hadda aa u shaqaynaysin shaqalaha weeday labadii boqol oo ruux aan qornay magaalada shaqo fiixnay ka qabteen waa nadiifiyeen dhanka dambeyntii gudoomiyaha degmada baraawe iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada baraawe iyo weliba mas-uuliyiinta hay-adda wardayoon kuma hadnagana sadiyoon ka adeegan bulshada baraawa iyo weliba deegaanada hoosgoyow wareabta waxaa u mahadcelinahay hay-adda wardo waxa waaye ku dhiiragelisa shaqadan degmadana ka fulisa waxa waaye baahi badan loo qabay nadaafadda ayadoo waa ognaha waxaa waaye nadaafadda sideeda diiniyan waxay tahay waxaa waaye iimaanka barkiisa nadaafadda adinkan igala raba inaad isku xilqaantaan oo adinkaa ka shaqaysataan oo xoolihiina ku bixisaan waktigiina ku bixisaan aa waxaa usii yeeshaan biniaad idinku caawiso dhaqaalana waxaa waaye ku siiso hay-adda waan ku mahadcelinaa bulshadana waxaan leeyahay haddii hay-adda maanta waxaa waaye bajetkan tan oo dhammaaday mid kaleeto waa ka sugaynaa laakiin inta laga helayo inaan isdhiganina oo nadaafad sidaa ugu sii shaqaysaan saddex suuqood oo annaga maamulka degmada baraawe runtii bana aad iyo aad annaga mas-uuliyad naga saarnaa mas-uuliyaddeed nay wada qaateen ay noo wada dhiseen waxay kaloo sameeyeen meelaha dhibaatooyinka ka jira sida idbiska ama maana kaamamka barkacyaasha afar xarumood oo inoogu dhiseen oo waajibaadka annaga naga saarnaa ee runtii waajibaadka ayaga wada qaateen waxaan leeyahay jasaakum allahu khayra jazaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa labada boqol shaqaale ee run ahaantii runtiina ay ka muuqdaan maanta nala fadhiyaan dadkay garteen in bishii mushaar ay u qoraan oo bishii ay qaataan lacag oo maanta ku dhowaad dollar oo lacagtaas qofka maanta bini'aadinka ay kaafin karto runtii waxaan leeyahay hay-adda aaday u maadsan tahay shaqaalaheeda iyo mas-uuliyiinteeda baana waxaad ugu mahad celinaynaa keliya